nabaday dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijkeenii fanka iyo sugaanta oo aad idinku maqli doontaan maansooyin cusub oo aan idinka soo diyaarinay abwaan maxamed cabdilaahi maxamed werdi iyo sugaantii oo aan ka maqnayn barnaamijkuna waa barnaamijkii fanka iyo sugaanta ee shabakadda wararka ee wajala news detnet waxaana idla socodsiin doona anigoo ah cabdiqaadir habane haddii aan barnaamijkeenna u gudagalno oo aan soo qabto fanaanka codka macaan rabbi naxariistii jannaha ka waraabiye axmed mooge liibaan
Yeah, they go to
haddii aan intaa kaga soo laabanno codkii macaanaa rabbi naxariistii jannaha ka waraabiye axmed mooge liibaan aan hore ugu sii soconno qaybaha kale ee barnaamijkeenna iminkana ku soo dhowaada maansooyin cusub oo aan idinka soo diyaarinay abwaan maxamed cabdilaahi maxamed werdi
gabay la magac baxay dilaal gabaygaasoo ka hadlayaa ujeeddo aynu ka dhex akhrisan doono suugaantan aan tirin doono ayaa waxa uu ku bilaabmayaa sidan dunida uunkaa ku nool dadkii aadmiga fadhiya amaba dowladaha ka jira dastuur bay leeyihiin sharca lagu dawbaxaa dadkana idil kala wadee dad yowmaxa daacad iyo dantii qaran loo tirtiray maxaa dugsigiiyo xaqii loo geeyey duleed cidlaa maxaa aramida dushiyo dakharka looga dhiijiyaa dantana ruuxii u kaca maxaa loo diidayaa dawaarada loogu jari ruuxaan dan yarteennayo dadkeennaba hoosu dayin maxaa loo daajiyaa dox kale waa iga murtiye dilaalkaa maanta jira ee daaftaa gurigaaga iyo docdaadii soo gadee durriyadda ku sheegtay iyo dacwgayaa kaa afxidhi dabuubtaan leeyahiyo waxaan docdan uga socdaa danyarayaa hiilu noqon hablahan aaddoog bixiyo aad mooddo damal hadh weyn si ay diifaha jiriyo duruufuha ay heleen doobkee lala doonayaa dar kale waxaan uga socdaa daacadimahun gowdoo dayinba u hiiliyee dadweynow khayrka filo damaacigiyuu ku xadin u dow yeel kaadhkanaad codaynta ku dooratoo nimaan kuu diirnaxayn dantiisana aad ogayn hasiinin duntii mulkiga kursiga nin u doobyayiyo dan kale ruux kaa wataa qalbigayuu kaa durayn dareenkiisana la soco inuu ku danaynayiyo inuu daacad kuu yahoo damaca hankiisa lula dadweynow dadyo weligaa la soco siyaasi ma daahiroo dilaal weeyaan bulshada ka hibshad qabiyaaladee dullaanka inagu wadaan duuduub yuu gelin qalbiga dabuubtaan leeyahiyo dharkii gaariya lahaa dowgiisii aan maree dubaaqa dhawaaqa lulaa cabdow aan soo daree durdurkii maansadee iidaanuu daabaciyo deeley aan soo dhugtee daboolka dhegaha ka qaad maansaduyo iila durkine waxaan ku ducmeelayaa dadkii lalahaa shalay dadkii lalahaa shalay harraad bay daalan yihiin dadkii lalahaa shalay annagaa derbiyada ka hoyn dadkii lalahaa shalay hormood bay doonayaan dabuu beenaa la faray damiirkooduna dhammaan garsoor daacaduu rabaa deelqaaf neceb buu rabaa deelqaaf neceb buu rabaa dad hanan kara buu rabaa daliil saxa buu rabaa daliil saxa buu rabaa ninkan darajooyinkaa hadhow soo daliishanayn fagaaraha ayuu dul iman kaasi waa kaa gabayga kale gabay noocan oo kale inaad samayso maxaa kugu dhaliyey gabaygan waxaa igu dhaliyey horta qof dhallinyaraana waa nahay dareenka bulshada iyo mujtamaca anigoon dareenkayga oo qura ka hadlayn inaan ka hadlana waan jecelahay kolley iminka mawduucan aan ka hadlayna waxaan filayaa inuu yahay dareen ay ila qabaan mujtamac aad u fara badan oon aniga unigu koobnayn markaa sababta taasaa keentay markaa gabaygani ma kii kuugu horreeyey ee aada samaysayba
way jiraan gabayaa ka horreeyey tiro badan oo aan iminka halkan kusoo koobi karayn ma aha gabaygii iiga horreeyey gabayaa iiga sii horreeyey gabaygan dhaqan anoo soo xiganaya waxaan tusaale ka bixinayaa dhaqankeennii hore anigoo leh ku dayda bal dadkii hore siday u dhaqmi jireen bal xasuusta waxyaabihii aynu soo dhaafnay iyo dhaqamadii aan lahayn bal dib u eega taariikhda iyo maxay ahaydey waxyaabihii aynu lahayn iyo hiddaheenni marka hadda dhaqanadan casriga ah iyo kuwii hore baad kaga warramaysaa aada iyo aad markaa gabaygu wuxuu ku bilaabmayaa sidan anoo dhudaha jiiftada inaan dhiga jeclaystaan arkay dhalinyarteennu dhaqankeenni lumisaye dhankaan uga gunleeyiyo dhaqankiiyo hiddaha garo dhaqan soo jireenaan aabbayaal ka dhaxalnoo inaan xoolo dhaqatiyo aan nahay dhulfalatana waa dhaabad guuno jiilba jiilu dhiibo qanuunkay ku dhiganto dhammaan waan ogsoonay dhaqankiiyo hiddaha garo dhanka kalese qaar baa dhaqanka la ciseeyo qaar baa dhuubab loo xidhay dabadhilifta geeyood moodaa dhur waa diday se kuma dhaadan karayee dhaqankiiyo hiddaha garo ninka dhaqanka roorow adigaa dhibka isbaday iyadoon dhib lagu hayn dhulkiisana nimcadu tiil ninka dhoofka doortow dadkii hore wuxuu dhige lagu dhaadan jiray iyo dhaxalkii adaa raray dembina waabu dheeriye dhaqankiiyo hiddaha garo se waxaa dhabti u wacan dididkaaga u baxa dhulka hooyahanashada saddex meesi dhaqashada dhuunina waxa u wacan dhafaruurta wacan iyo midhaha dhulkeennu dhulka hooya waa hodan dhaqankiiyo hiddaha garo hablidhaanka wadi jiray ee boqor dhammaa iyo xidhan jiray dhacliyo wadhaf ee dheegsanaa garo santi garabka lagu dhigo lagu dhiibsanaa garo intaasoo dhigaal iyo dhaqankiiyo hiddaha garo xedhiyo fandhaal garo dhiilihii wacnaa garo garo udubdhaxaadkii burcad dhaashigii garo intaasoo dhigaal iyo dhaqankiiyo hiddaha garo abba dhowrsanaayoo dhabarsaar ahaa iyo oday dheef lahaa garo wiilal dheegsanaa garo oday dheef lahaa garo dhammayn jiray gartana garo intaasoo dhigaal iyo dhaqankiiyo hiddaha garo sadoh iyo dhigeed garo intaasoo dhigaal iyo dhaqankiiyo hiddaha garo diihaalka dhoofkiiyo dhagartiyo baddaa weyn dhibta waalidkaagiyo baahida dhulkaagiyo fahan dhalashadaadoo dhaqankiiyo hiddaha garo suugaanaan dhammaan iyo dhudammaan salleed iyo dhacdada muuqa dheer iyo dhaqankiiyo hiddaha garo intaasoo dhigaal iyo dhaqankiiyo hiddaha garo taana intaasaan kusoo afmeeri doonaa insha allah
abwan maxaa fariinaad u gudbinaysaa dhammaan bulshada soomaaliyeed ee ku dhegaysanaysa bulshada soomaaliyeed waxaan u gudbinayaa meel kastay joogaanba horta salaam baan u dirayaa waxaan leeyahay sanadkaa sanadkiisa ilaahay bashbash iyo barwaaqo ilaahay idinku gaadhsiiyo insha allah iid baa soo socotay insha allah iidana caafimaad qab ilaahay idinku gaadhsiiyo hal baan se dhallinyarada u diraya fariin baan dhallinyarada insha allah inaan u diro doonayaa waxaan leeyahay dhallinyaro waktigu wuu iska kooban yahay adduunyada intaynu ku nool lahayna waa wakti gaaban qofka bili-aadanka hadduu ugu bato boqol hadduu sii bato waa boqol iyo konton boqol iyo kontonkuna dee waxaa laga yaabaa inay beriya maalin noqoto waxaan leeyahay intaynu nool lahayn waktigeena ka faa'iidaysano aynu u fikirna siday ficina iyo jiilalka dunida u fikiraan aynu maxay ahayde talada dalka iyo talada soomaaliyeed iyo talada ummadaba aynu waxaynu soo gaadhnay guntii iyo gabagabadii barnaamijka fanka iyo sugaanta barnaamijkiina intaas ayaan kusoo gabagabaynaya waxaan idla socodsiinaya aniga oo cabdiqaadir habane ah waxaana soo saaray yuusuf jaamac tan iyo barnaamij la mida intaan ku kulmi doono waxaan ku dhaafayaa codkii macaana ee khatra silimo
我。